gudoomiyaha gobolka daadmareer iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka ayaa kormeer ku tagay dhuldaaqsimeedka dariiqada beerato halkaasi uu kula kulmay dadka deegaanka iyo xoolo dhaqatada kormeerkan ayaa qeyb ka ah dadaalada maamulka gobolka ee lagu ilaalinayo dhuldaaqsimeedka si looga hortago xadgudubyada sharci darrada ah ee ay saameyn ku yeelan karo xoolo dhaqatada iyo dadka deegaanka intuu kormeerka socday gudoomiyaha ayaa dhageystay cabashooyinkii tallaabooyinka bulshada deegaanka isagoo ballan qaaday in maamulku sii wadayo dadaalada lagu xaqiijinayo in dhuldaaqsimeedka uu furnaado xoolo dhaqatada lagana hortago oodista sharci darrada ah ee dhulka qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in arrintani qayb ka tahay dadaalada guud ee lagu ilaalinayo ilaha dabiiciga ah ee gobolka si ay ugu faa'iidaystaan bulshada reer miyiga iyo xoolo dhaqatada deegaanka gobolka daadmareer inta badan waxa weeyaan waxaa laga shidaa waa garwaaga waxaanu la dagaalanay dadkii kale ee deegaanka ama dhirta dabiiciga ee tayada le ka dhigaya dhuxusha oo taasiyada xoogaanu saarayan iyo guddoomiyaha gobolkuba ma jirto waxa weeyaan waxay ku soo hoobanayaan oo dadka imanka kala calaamatanayaanba goobihii garwaa ku yaalleen muddo sanadkaale waxa waanu ka qaban kari weyno iyadoo aanu tabcaan lanahay tabcaan lanahay tabcaan lanahay ee ilaahay khayra siiye dawladda iyada aanu ku ammaanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala noo soo diray wasaaraddaa noo soo dirtay cagab bay noo soo dirtay wixii aanu sanadka la waday sanadkaale waxaanu garaacaynay muddo yar bay noogu banaysa ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka daadmareer cabdiraxiim maxamuud axmed ayaa ku booriyey dadka deegaanka inay ka wada shaqeeyaan ilaalinta dhuldaaqsimeedyada iyo xakamaynta ficilada wax u dhimaya deegaanka taasoo muhiim u ah horumar waara ee gobolka ku hana qaada kaasoo dhibaato badan ku haya bulshada beeralayda iyo xoolodhaqatadaaba runtii garawaagaasu wuxuu ku cadow kun yahay beeraha iyo deegaanka oo runtii uu dhibaato weyn ku hayo oo kana qaadana bulshadiiba dhulkii ay wax ku beeran jireen iyo dhulkii daaqeenka ahaaba runtii taasaa maanta halkan shaqadiisu ka socotaa in garawaaga laga banneeyo oo laga jaro runtiina ka bulshada iyo deegaankana waxaanu iyagana aanu ka codsanaynaa aanu ka wacyigelinaynaa geedkan yahay geed aafa ah oo dhulka iyo deegaankaba ku ah
maamulka gobolka daadmareer ayaa wadaa dadaalo lagu ilaalinayo deegaanka iyo kahortaga wax kasta oo saameyn taban ku yeelan kara nolosha xoole dhaqatada iyo guud ahaan horumarka deegaanka